bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka raadiyaha dalsankooda ugu doorka ronna waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle uu ka mid yahay wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo dad rayida oo ku geeriyooday qaraxyiis xigxiga oo ka dhacay magaalada beledweyn madaxda ugu sarreysa dalka oo ka hadlay weeraro iyo qaraxyada maanta ka dhacay magaalada beledweyn madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo sheegay in qaraxyadii ka dhacay beledweyne aysan saameyn ku yeelan doonin howlgallada lagula jiro al-shabaab tiraa carruur ah oo gaajo ugu geeriyootay deegaanka lafoole ee duleedka magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir oo amar dulliga milkiilayaasha guryaha ku yaala magaalada muqdisho dhallinyarada da-doodu ka yartahay toddobiyo toban jirada oo xulka soomaaliya uga qaybgalaya tartanka bariga iyo bartamaha afrika oo guul ka gaaray kulan ay kaga hortageen etoobiya wararka dibaddana waxaa ka mid ah ciraaq oo lagu soo warramayo in uu weerar ka dhacay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan waa saddexda oktoobar sannada labada kun labaiyo labaatanka habeennima isniin ah u diyaar garooba warkaasi anigoo laka ayaana idinla socodsiinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle uu ka mid yahay wasiirkii caafimaadka ee dowlad goboleedkaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka hiiraan iyo dad rayida ayaa ku geeriyooday weeraro qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay gudaha magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan wariyahayaga mustafa cali cadow ayaa warkan inoo faahfaahinaya
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ismiidaamin ah oo barqanimadii maanta ka dhacaya afaafka iyo gudaha lamagalaay ee magaalada beledweyne mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka hiiraan abuukar sheekh cabdulaahi maadeehi xildhibaan giille isaaq wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor sakriye hurre iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku dhintay qaraxyada maanta ka dhacay magaalada beledweyne dadka ku dhaawacmay qaraxyada ayaa sidoo kale waxaa ku jira mas-uuliyiin kale waxaana loola cararay isbitaalada ku yaala magaalada beledweyne waxaana goobta qaraxyadu ay ka dhaceen ammaankeeda la wareegay ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa amisom dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaana weli war rasmi ah kasoo saanay qaraxyadan iyo khasaaraha badan ee ka dhashay waxaana saraakiisha labada dhinac ay sheegeen in baariis ay socoto kadibna ay faahfaahin ay bixin doonaan
bacyaasha lagu siday oo hortay la daadgureeyeyna way ka badnaayeen ilaa dhowr sagaal ilaa toddoba meelahaas waay waayo aniga naftirkaygaa shoog galay haddana markaa arkin inaan wax isgaadsiinayn ilaahayaan ku mahadiyey qubaysaan galay gurigaygaa u dhowaay meeshaan horday waa soo qubaystay markaan arkay oo soo noqdayna dhaawic iyo meydkoo la daldalahaan la kulma saddex iyo labaatankii bishii maaji ee sanadkan ayuu ahaa markii qaraxyo ismiidaaminna ay ka kala dhaceen gudaha xarunta lamagalahaya iyo kasoo horjeedka isbitaalka guud ee magaalada beledweyne qaraxyadaasi dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa allah u naxariistay xildhibaanad aamina maxamed cabdi iyo mas-uuliyiin kala duwan sidoo kale dadka ku dhintay qaraxyadaasi waxay gaarayeen ku dhowaad konton qofood qaraxyadan ayaa waxay kusoo aadayeen xilli gobolka hiiraan uu ka socdo howlgallo kala duwan oo lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab musaf cali cabdow dalsan t v beledweyne
waa hagaag iminkana wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaanu eegaynaa wararka ugu dambeeya ee na soo gaaray ayaa sheegaya in taliyaha ciidanka booliska magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan laba xidigle bashiir xuseen jimcaale ayaa ku soo rogay magaalada beledweyne bandoo soconaya muddo afar iyo labaatan saacadood ah taliyaha uu warbaahinta goordhow kula hadlay gudaha magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay dadka shacbiga inay guryahooda joogaan maadaama laga cabsi qabo weeraro kale oo qaraxyo ah oo ku jira gudaha magaalada beledweyne islamarkaana ciidanku ay sameynayaan howlgallo ku aadan arrimahaasi ciidamo aada u fara badan ayaa gelinkii dambe ee maanta lasoo dhoobay wadooyinka muhiimka ee dhex mara magaalada beledweyn waxaana wadooyinka qaar ay yihiin kuwa aanan loo ogoleen isticmaalka dadka iyo gaadiidka bandowgan caawa lagu soo rogay beledweyne ayaa kusoo beegmaya xili maalinta xilli maanta gudaha magaalada beledweyne ay ka dhaceen ilaa iyo saddex qaraxoos miidaamina oo geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac hantiyadeed inkastoo aan weli aan si rasmi a loo xaqiijin tirada ku geeriyootay weeraradii maanta dhacay xaaladda guud ee magaalada beledweyne ayaa caawa ah mid degan waxaana xusid mudan in magaalada gudaheeda inta badan ay ka jirto xaalad markaasi koronto la-aana maadaama qaraxyadii maanta ay waxyeelo gaarsiiyeen baalayaasha korontada qaarkood ee dhex mara gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay inaysan waxba ka bedeli doonin dagaalka iyo howlgallada ay kala soo horjeedaan al-shabaab weeraradii ka dhacay maanta gudaha magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo ka hadlay dhacdadii maanta ka dhacday gudaha magaalada beledweyn oo in ka badan dhowr iyo toban ruux ay ku geeriyoodeen tare intaa ka badanna dhaawacyo ay kasoo gaareen qaraxyo saddex ah oo isxigxiga ayaa sheegay inay sare usii qaadi doonaan howlgallada ay ka fulinayaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle ay markaasi ka arimiyaan iyo kuwa ay ka arimiyaan intaba al-shabaab oo ay sheegeen in howlgalladu ay saameyn doonaan
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan ka tacsiyihayaa dhibaatadii baaxadda laheyd ee argagixisada nabaddiidka ay u geysatay ee ummadda ku nool hirshabeelle gaar ahaana magaalada beledweyne waxaan leehay inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana ilaahay caafimaad deg deg ha siiyo argagixisada waxaa lagu yaqaanaa mar kastay xanuun dareemaan ee ciidamada dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadka deegaanka ay gacan adag ku qabtaan ambay xanuujiyaan waxaa lagu yaqaanaa inay qaraxyo dadka shacabkaa ay la eegtaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan leeahay xanuunkaa dareenteen waa laydinku sii wadaayaa dadka dhintana waxaan u aragnaa in wakhtigoodii dhammaaday kullu nafsi daa'iqatulmowt fa idaa jaa ajaluhum laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna saacatana ilaahay leeyahay dadka dhintay waxaan aaminsannahay ummad aqiida lahaan nahay oo islaamah waxaan aaminsannahay wakhtigoodu inuu dhammaaday dhibaatada iyo xanuunkaa dareenteen waa laydinku sii wadaayaa haddii ilaahay raalli ka naqdo dalkana waa laydinka saarayaa waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda hirshabeelle in cadowga nabaddiidka ee nolosha u diiday ee aada arkaysiin inuu meeluu dhaafayo aysan jirin ouna guri kugu dhaafaynin ouna masaajid kugu dhaafaynin ou nololoo dhan ouna ku ogolayn dadaalka iyo dagaalka aad ku wadiin ha lagu sii wado waa ka adkaanaynaa ilaahay idankiis allaan tala saarahaynaa xooggaynana waa isugu geyhaynaahe ha lala dagaalo xanuunkay dareemeen ha lagu sii wado dalkana waa laga sifaynaa ilaahay idankiis guud ahaan inti ku shahiiday dadkii qiimiga badnaay oo isugu jiray mas-uuliyiin kala duwan waxaan leeahay ilaahay jannada haydinka waraabiyo waa shahiideen idinkoo dalkiina iyo dadkiina difaacaya dhimateene ilaahay idiin naxariistaan leehay
kana waxa uu ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali goodlaawe xuseen oo ka hadlaya weeraradii ka dhacay magaalada beledweyn markana gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa amar adag duldhigay milkiilayaasha guryaha ku yaala gudaha magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga mahad nuure axmed
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaale ayaa maanta la hadla warbaahinta wuxuuna faahfaahin ka bixiyay howlgallo ay sameeyeen ciidanka ammaanka dowladda federaalk iyo soomaaliya duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay inay ciidamada nabadsugidda qaranka ay gacanta ku dhigeen guryo ay deganaayeen xubno ka tirsan al-shabaab goobo ay ku daaweynayeen dhaawacyo hub iyo agab ciidan oo kale siduu hadalku dhigay duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale ayaa dhanka kale waxa uu soo saaray amar ku socda dadka guryaha kireeyo wuxuuna ku wargeliyay in lala socodsiiyo laamaha ammaanka dowladda soomaaliya cidda degaysa guryaha si looga digtoonaado falal amni darro oo ka yimaado gudoomiyaha ayaa xusay inay ciidamada ammaanka ay gudanayaan waajibaadka ka saaran ee dhinaca amniga ah howlgalladana ay xoojin doonaan ee magaalada muqdisho waxaa la soo qabtay hub nuucyadiisa kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in guryahaasi haddii ay waxaa noo caddaatay in dad soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal ama ogaal darro ama ayagu og labadaba miday doontaan naqatee inay in guryahaasi nimankaasi ay deganaayeen nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobollada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed inay guryahooda markay kiraynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kiraynayaan cidda ay tah nuuciyadeeda waa inay tagaan waxay ku yaallaa guri kastaba degmuu ku yaallaa degmada waaxuu uga yaallaa waaxda laanuu uga yaallaa laantana tobantiriyuu uga yaallaa marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kastoo guri kiraysanayso iyo cid kastoo gurigaas leheedoo iska kiraynaysaba waa in la yaqaanaa cidda laga kiraynaya guriga
markana caruur yaryar ayaa lagu soo waramayaa in gaajo ay u geeriyoodeen deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga ibraahim mayow
ilmahana ku joogaan ma yariiskaana joogaan noloshooda ka waran
halkan idinkala soo hadlayo waa deegaanka lafoole oo ka mid ah deegaanada waaweyn ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa halkan ku geeriyooday ugu yaraan dad ku dhow toban qof oo halkan baahi ugu geeriyooday waxayna u badan yihiin caruur
sagaal carruur ah oo da'dooda u dhexaysa labo ilaa iyo saddeed jir ayaa laba toddobaad gudahood gaajo iyo harraad ugu geeriyooday kaamamkan barakacyaal oo ku yaalla deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose carruurtan qaarkood waa kuwa lala soo barakacay qaarna halkan ayaa lagu dhalay hooyo deggan cali oo haysata siddeed carruur ah halkan ay u geeriyoodeen wiil iyo gabar ayaa inoo sharaxday nolosha hadda inta u soo hartay naago badanoo ilmooshohon gurug leedano tii afar unakadhamid tii sodoonakadhamid tii lama unakadhamid tii shan unakadhamid ee dhon badana jiraan oo aan intaas dhibaato in daruufumo i dhibaato baahan ayna u leedahay ii daawu daro
adiga meeqa ciyaala kaa geeriyood ana lama unug maxay kala meeq jiray kala
mid oo saddex jire mid afar jire sashalaya runtii hoolbaa nisko kiili kiilado bariisa i haanga hallayo minka ii geeka leylashadaday maa iraabti haddana saaka wal iska baailay baa shaahinaad leen karsan leyli baay hoolfada wal hawaayo hoolfada wal hale wallahi sidoo qaable male dhibdhiblay waay hadda meeqa ciyaala ku joogto siyad ilmood siyeedka haddii i joogaan noloshioo dhabaatay hafaad i dandarley ilay kuroogna ilaahay suwajalaga ilayha nafta hadda haaladaas dadbaka jirta walay biyo la yaroo la aam i wali koobka shaaya haaladaas laal lasku kusaaraay lasku kudulqaadaday ma wal kala wiino hadda geeka haysadaa ma jiraan sidoo kale qaar ka mid ah guddiga kaamkan saddex buurood ayaa iyaguna nala wadaagay xaaladda nololeed ee halkan ka jirta iyagoona dalbanaya in gurmad bani'aadinimo oo degdeg ah lala soo gaadho umadihanbahatisihundhoargaytan kuleel la saarada warkala raashigan laka daraan lahayn nan dabshe ta fiiriya hadii runta biyaasa macnaa ilmaan idin lanka dhisaa dabka bilaashe
ugu dambeyn maxaa codsanaysaan waxaan u sanaynaynaa caalankana arago ergoonea nin fiiri waa godobkana nin fiiri la yaabsan ilaa ummado gargaarna hanin deersi waarsan la yaabsan habinkaasa nan unug baa haddii unan qaadno dhibaataan qaadno gargaarkana yaani ummadii soomaalina ka dhaha jirno ini gargaar hooglan saanan baahan alaab bahal u karsanay ma qabno raashiina u baahannahay mara u baahannahay dhar ma karsano hoolun ungna u baahannahay hoolun ung ee u baahannahay khayr allah ina siiyo saddexdu wakhti wax ma karsan karno waxaan rabnaa dadweynaha oo muslimiinta oo walaalahayna inay noo soo gurmadaan ay si degdeg ay wax nagu soo gaarsiiyaan guddoomiyaha maamulka deegaanka lafoole nuur ibraahim cusmaan oo weheliyo guddoomiye ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada ayaa maanta dadkan booqday
ugu dambeyn guddoomiyaha maamulka deegaanka la foole nuur ibraahim cusmaan nuur jiley ayaa sheegay in halkan ay ka jirto xaalad beni aadinimo tii ugu darnayd maamulka gobolka hay-adaha deeqda bixiya iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ka dalbaday in dadkan gurmad deg deg ah lala soo gaaro witin two weeks sagaal qofood oo da'dooda udhexayso siddeed sana iyo maxaan ku yidhahdaa saddex sana udhexayso oo ku dhimatay oo maxaan ku yidhahdaa afar iyo toban maalin gudahooda waad dareemi kartaa xaaladda bini'aadanimo halka ay ka taagan tahay bini'aadanimo way ka baxday xaalad macluulay isku beddeshay xaaladda deegaankan la foole ka jirto runtii gobolka banaadirne boodharan xuduudan la wadaagnaa wax weyna nooma jiro gaarigii hadda ka soo bax waxaa laga yaabaa wax ka yar labaatan daqiiqa inuu ku imaanayo dadkan inuu wax soo gaarsiin karo hay-adaha deeqaha wax bixiyo hadday noqoto kuwa caafimaadka hadday noqoto kuwa maxaan ku yidhahdaa kaararka iyo maxaan ku yidhahdaa raashiinka bixiyo intooda ayagana waxaan u sheegaynaa international communityga dadkan waxay u baahan yihiin in loo gargaaro oo si deg deg loogu soo gargaaro xaalad bini'aadanimtii ugu xumeeda meeshan ka taagan xaalad macluultii ugu xumeeda taagan si gaara waxaan micnaa mataqaanaa rabaa fariinteeda ama maxaan ku yidhahdaa warbixinteenna ama maxaan ku dhahaa codsigeena inuu u gaaro gobanatooraheenna gobolka shabeellada hoose waxaan ku yidhaahdaa runtii waxaan u malaynaa fideogan hadduu gaaro inuu ka soo jawaabi doono dadkan waxay ku sugan yihiin xaalad bini'aadanimo tii ugu xumeyd sidaas si lamide waxaan rabaa warbixinteenna inay gaarto hay-adda maareynta musiibooyinka hay-adda maareynta musiibooyinka guddoomiyaheeda maxamuud macalin waxaan rabnaa haddii uu arko maxaa yeelay asagaa mas-uulka ah waxaan oo maareynta musiibooyinka loo wakiishay sidaas si lamid waxaan rabaa ergeyga gaarka madaxweynaha xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si lamida inay gaarto maadaama asagu laftirkiisa mas-uul uu ka yahay baaqyadayna horena waa ku darnay xildhibaanku waa ka codsannay marar badan sidaan si lamida tifyadan aan ka hadalnay laakiin ma helin wax ka soo jawaabo laakiin si gaara waxaan mar labaad mar saddexaad mar afaraad aan micnaha mataqaanaa ku boorinaynaa hay-adda maareynta musiibooyinka oo guddoomiye ka yahay maxamuud macalin arrintan hadday gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan inay ka soo jawaabaan hay-adaha lamid kale sidaas si lamide
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka la foole ee gobolka shabeellada hoose
dhinaca kalena madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk iyo guddoomiyaha baarlamaanka dalka waxay si wada jira ay uga tacsideeyeena dadkii ku geeriyooday dhacdadii maanta qaraxyada isxigxigay ee magaalada beledweyne iyadoo tirada dhaawacyada ay tilmaameen in kuwada culus lasoo qaadi doono si loo dabiibo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlaha amni ee ka soconaya deegaanada kala duwan ee dalka kaasi oo weerarka ay ku qaadi doonaan sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay sheegeen goobaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab warkaasi habeennimona waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya markana wararka dibadda wararka ka imanaya gobolka florida ee dalka mareykanka ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay duufaanta la magac baxday iyaan in ay sii kordheen waxaana haatan ay tiradu maraysaa ilaa iyo konton iyo kow qof oo geeri ah shaqaalaha samata bixinta ayaa weli ku jira baadigoobka dadka ku hoos jira goobaha ay duufaantu burburisay gaar ahaan meelaha ay duufaanta sida xun ay ugu dhufatay ee ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee gobolka florida duufaantan ayaa ah mid ka mid a duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalka maraykanka waxayna sababtay inay dhulka la sinto guryo badan oo ku yaala xeebaha loo dalxiis tago ee ku yaala gobolkaasi dana criswell oo ah madaxa hay-adda xaaladaha deg dega ah ee maraykanka ayaa u sheegay telefishinka c n n gaar ahaan barnaamijka state of the union in kooxaha samatabixintu inay haatan ku howlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen guri walba oo ku yaala meelaha ay duufaantu waxyeelaysay si ay u hubiyaan badqabka bulshada gobolka florida waxaa haatan bilaa koronto ah in ka badan siddeed boqol oo kun oo guri duufaantan iyan oo ka timid dhinaca badda ayaa meelihii ay dhinaca bariga ka soo bilaabatay waxaa ugu horreysay xeebaha ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee gobolka florida iyo meelo markaasi ku aadan gacanka mexico hase ahaatee dhimashada ugu badan ayaa la diiwaan geliyey degmada leh halkaasi oo ka jirin meelihii halkaasi oo aan ku jirin meelihii markii hore la saadaalinayay in duufaantu ay ku dhufato warkii dunida oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda dalsana khiyaare waa naga intaa warkan warka xiganteena ku kulmi doono nabadgelyo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel